saadaam oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamo ay jirdil u geystaan xildhibaanada ay ugu dhex jiraan howlka ay ku shiraan islamarkaana ay dareemayaan cabsi aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayay xildhibaanadu ku eedeeyeen in uu keensaday ciidamo xildhibaanka oo la hadlay aadan madoobe xilli uu golaha ku sugnaa ayaana sidan yidhi gudoomiye weli waxbaa gocanaysaa aniga maaqaa si gaara baa wax ii gocanaysaa khaladaad ka badan baa halkan ka dhacay kuwii laadkanala dhacay baa hubaystan oo horteyda taagan haddeer oo aan cabsi gudahooda ku dareemaynaa iyagoo hub wata kuwii cagtana la dhacayay ayaa baarlamaan gudihiisa ku jira hub wata wax badan baan ku aamusannahay gudoomiye la soco xildhibaanada dowladda federaalk ayaa sidan oo kale marar badan isku khilaafa iyadoo khilaafkoodana marar qaar uu sababo inay gacan isku qaadaan